markii magaalaynta qorshaysan laga dhaqaajiyey magaalada caasimadda ee jabuuti waxay dowladdu u howlgashay sidii magaalayntaasi loogu sii ballaadhin lahaa dalka intiisa kale iyadoo markii horreysay xafiisyo qaabilsan horumarinta magaalaynta laga furay gobollada kale dalka gudihiisa wasiiradda horumarinta magaalaynta iyo guryeynta dalka jabuuti aamine cabdi aadan ayaa sheegtay ahmiyadda xafiisyadan ay u leeyihiin magaalaynta gobollada halkan magaaladii waaye ay kordhayso ay weynaanayso dadkeedii badanayo dhismihii badanayo inaan meeshii aan anaguna ku yeelano maxaa yadhe xafiis daruuri bay noqotay xafiiskaasina sidii la doonayey buu hadduu ilaahay yidhaahdo u shaqayn doonaa waxuu qaban doonaa dee shaqadii wasaaraddu qabanaysay shaqada wasaaraddu way ballaaran tahay hadday tahay magaalaynta hadday tahay dhismaha hadday tahay maxayde wixii la bixinayo sharci waa idinla joognaa dariiqyada la xidhay ee dariiqa u cadadnaa wixii maxayde la khalday oo dhan maanta waan haynaa xalkeediina waa la hayaa qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan wax ka weydiiyey arrimaha horumarinta magaala qorshaysan ee sida cilmiyeysan u sii fidaysa ayaa iyaguna sidan iigu jawaabay farxaan aadan cabdi ibraahim maasha allah wallahi magaaladu horta dhismahaygu aad buu socdaa dhaqaalahaygu aad buu socdaa kulley dee jawigu wuu fiican yahay xoog buu fiican yahay kulley markay lacag waddanka timaado dhisma yimaada dhaqaala yimaada bacmishir badan ba yimaada iminka waxaa bacmishirka dee dadkii xaafadaha joogay ayaa xitaa bacmishir wax iibiya maasha allah waxaan leeyahay wallahi dee waddanku si fiican buu socdaa inta hadhana waxaan loogu daro saalax ismaaciil cabdi ibraahim horta way qurux badan tahay magaaladu si fiican bay u socotaa si fiicanna way u fiday bibilashiki dadkuna aad buu u ballaadhay waana loo baahan yahay guryeynta fiican laakiin wadooyinka ayaa lagaa maarmaana wadooyinkiina dadkeenu dhib bay ku hayaanoo dee tii la dhisaba biyaa lagu shubaya wadooyinka haa yani dee dadkan loo dhisay iskama xil saaraan wadada waayo tii marka farta laga qaadaa biyo lagu soo deynaya saabuun loo dee tataayirka markuu mara way wada kala go-aysaa dadka wadooyinka dadka dhulka iyagaa leh dowladdu ma ahin askarta iyo ma ahin dadkan waa shacabka shacabka dhulkooga ha ilaashadaan rabadaan muse jaamac v o a